إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan maarayaha garoonka diyaaradaha ee magaalada garbaharey ee gobolka gado ayaa lagu qaaday weerar dhaliyey khasaaro hoggaanka ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa ka cabanaya mushaar la'aan haysata muddo sannad ah iyagoo sheegay inay xaalad quus ah ku jiraan ciidankooda afhayeenkii iscasilay ee maamulka la baxay hirshabeelle ayaa maamulkaasi iyo dowladda federaalka ku eedeeyey inay ku fashilmeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalka ayaa sheegtay inay maamul goboleed u aqoonsatay maamulka la baxay s s c khaatumah ee ka arrimiya qaybo ka mid ah gobollada waqooyi ee soomaaliya ku dhowaada konton neef oo geel ah iyo sahay kala duwan ayaa qaar ka mid ah qabaa'ilka dega gobolka shabeellaha hoose ay ku wareejiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga jiidaha hore ee dagaalka hoggaamiyaha maamulka la baxay somalilan ayaa u hanjabay xamse cabdi barre oo ku sugan magaalada laascanood ee gobolka sool suuqa xoolaha ee degmada saakow ayaa laga dareemayaa firfircooni xagga ganacsiga ah iyadoona looga yimaado deegaanno badan oo hoostaga degmadaas intaasu waxay ahayeen dhegaystayaal qodobada warka ugu doorka roon isagoo faah-faahsan goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa insha allah ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته waa lix iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena waafaqsan afar iyo tobanka bisha afraad labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada garbaharey ee gobolka gado ayaa lagu qaaday weerar dhaliyey khasaaro ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay weerar qarax ah ku qaaday guriga maareeyaha garoonka garbaharey uu ka degan yahay magaaladaasi waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay hal askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa hoggaanka ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa ka cabanaya mushaar la'aan haysato muddo hal sano ah iyagoo sheegay inay xaalad quus ah ku jiraan ciidankooda warbixin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya mubaarak cumar xil ciidamada shisheeye ay wajahayeen caqabado aad u daran ayaa waxaa walaa lagu muujinayaa dhaqaalxumada haysata ciidamada shisheeye ee shaarka loo bedelay howlgalkan magaciisa loo soo gaabiya oosom ayaa ku dhow inuu u burburo dhaqaalo la'aan kadib markii ururka midowda afrika uu waayey dhaqaale uu ku sii wado duulaanka dhowaan magaca loo bedelay mas-uul ka tirsan ururka midowda afrika laguna magacaabo sif yulbam oo la hadlay qaramada midoobay ayaa aad uu u diiriyay xaaladda ciidamada shisheeye ee soomaaliya isagoo sheegay in jiritaanka oosom uu wajahayo khatar weyn kadib markii ay sii xoogaysatay dhaqaalxumada haysata waxa uu xusay mas-uulka in howlgalkan uu ku tiirsan yahay helidda maalgelin joogto ah isagoon si gaar ah ugu digay saameynta baan ay leedahay mushaar la-aanta haysata ciidamada shisheeye ee socota muddo ku dhow sagaal bilood taas oo keentay inay ka niyid jabaan howlgalka cusub ay ku dhawaaqeen sannadka labada kun shan iyo labaatanka sidoo kale mas-uulkan ka tirsan midowda afrika ee la hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in magaalada kambaala ee caasimada dalka uganda lagu wado inuu dhowaan ka dhaco shir loogu aransanayo mustaqbalka howlgalkan dhicisuubay iyo cidda qaadanaysa maalgelintiisa si kastaba ahaatee ciidamada shisheeye ee duulaan ku jooga dalka soomaaliya ayaa xaaladooda usii muuqataa mid quus ah islamarkaana aysan jirin cid taakulaysa amaba maalgelisa iyadoona ciidamadan ay isku soo koobeen xeryaha militariga iyagoo ka baqdin qaba weeraro ay kala kulmaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab afhayeenkii iscasilay ee maamulka la baxay hirshabeelle ayaa maamulkaasi iyo dowladda federaalka ku eedeeyey inay ku fashilmeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed qaasim ayaa inoo faahfaahinaya cabdulaahi dheere oo ahaa afhayeenkii maamulka la baxay hirshabelle ee dhowaan iscasilay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maamulka uu hogaamiye cali guudlaawe iyo dowladda federaalka ay ku fashilmeen dagaalada ka socda gobolka shabeellada dhexe waxa uu xusay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qabsatay dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka isagoo sidoo kale sheegay in maxaabiist looga qabtay weerarkii masaajid cali gaduud waxaa jirta dowlad goboleedka hirshabeelle in laga qabsaday deegaano badan oo hal sano ka hor la xoreeyey waxaa laga qabsaday ceelbaraf kow ceelbarafaa laga qabsaday ceelbarafaa gobolka shabeellada dhex khaasatan gobolka shabeellada dhex ceelbarafaa la qabsaday waxaa la qabsaday biyocadda waxaa la qabsaday meyrtuuge waxaa la qabsaday muxuu ahaay meesha la yidhaahdo alkowsar waxaa la qabsaday muxuu ahaay deegaanka bushashiiq waxaa la qabsaday muxuu ahaay geelgub intaas gacanta dowladday ku jirtay waxa waaye marka waxa waaye waa waa arrin xum oo farsamo xumo ku dhacday oo dadaan xumo ku dhacday oo dowlad goboleedka hirshabeelle khaasatan gobolka shabeellada dhexe oo mas-uuliyaddeeda ay taabahayso intaasaa la qabsaday masaajid cali gaduud dagaalkii ka bilowday oo maxaasiciid lagu qabtay oo nuurdol lagu qabtay oo deegaano badan lagu qabtay daarunicma lagu qabtay intaas oo bushashiiq lagu haayey ay gacanta dowladda ay ku jirtay oo xaaji cali oo ku jiray intaasoo dhan muxuu ahay hadda alla waayey waxa uu geesta kala tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal kula wareegeen magaalada balcad dhaqdhaqaaqyo joogto ahna ay ka samaynayaan hareeraheeda waxa waaye dagaalka haddaan ka bilaabo degmada balcad ee noogu soo dhowo hadda meeshaan ku jirta degmada balcad meesha dalxiiska loo aadi jiray afkeeda gadaale ee shabaabaa jooga saldhigii balcad habeennadii usugaa ka talsho waa laga soo tego warshadda kaliya hou joogaa guddoomiyaha hadda hadlaaya ee xildhibaanka ijaafiyahay waxa waayey carafaag waa aragta carafaag maana in hareere caadle dadaa lagu dilay hareere caadle askaraa lagu dilay waa la yimid amisoonta iyo haddii loo gudbaayo helikobtarku gudub waay degmada balcad guddoomiyahan halahow joogay dibay u dhacday dadkii deegaanka degganaay boondadyow difaac dhigtay qoryo wuxuu ku jeejay dadkii waxa degganaay dhinaca duga degganaay hoobiyaalaa lagu riday carafaagaa laga tuuray muryaalaa laga tuuray kulanka faaxasanaa laga tuuray beerihii mashruucaa laga tuuray intaas hadday shabaab joog waayaan waxaan kaa sheegay waa been guddoomiyaha degmada balcad ee maamulka hirshabeelle ayuu sheegay cabdulaahi dheere inuu yahay nin fulay ah furimaha dagaalkana ka soo carara dadkii uu dagaalka ugu soo cararayna oo ka mid yahay wiil ou dhalay askarti aad ku soo oroday ee inta dagaal gelaysay ka soo orodana ma hilmaansin aniga aniga wiilkaygaa ku jira xamuuyare aad uga soo oroday basro meesha la yidhahdo aad uga soo oroday oo dabakici weysar hal ataa ehelkiisi iyo qaraabadiisi aniga ima dhihin dadka kale oo inaad dagaal gelisa rabtana yay kugu sirmin dagaal shabaab adiga daacadkaa ma ah ninkan saaxiibka aho gobarnatooraha gobolka shabeellada dhaxaa cabdicasiisow qax ku yaha waa kasoo qaxay jawhuruu kasoo qaxay wuxuu kasoo biyocadda iyadoo dagaal ka socdo kasoo kuday anaa og marka caddaynayna leedahay buruuf caday leedahay hal maalin meelo uga dagaalama dagaal waxaa ugu dambaysa maalinka axmed carab uu ka dhimaayo biyocaddo uu ka galay halkaas maruu dagaal galay dagaal kalou galana ma jirto si kastay ahataba madaxdan ishaysata ayaa calacalkooda waxa uu ku soo aadayaa iyadoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay bilooyinkii dambe la wareegtay deegaano badan oo ka tirsan gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose kuwaas oo hadda si buuxda loogu maamulayo shareecada islaamka dowladda federaalk ayaa sheegtay in maamul goboleed ay u aqoonsatay maamulka la baxay s s c khaatuma ee ka arrimiya qaybo ka mid ah gobollada waqooyi ee soomaaliya tafaasiil umuurahan ku aadan waxaa inoo soo gudbinaya farxaan cali cabdulaahi
xamsi cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk oo weli ku sugan magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maamul ahaan ay u aqoonsadeen maamulka la baxay esisi khaatumo ee ka arrimiya magaalada laascaanood waxa uu sidoo kale sheegay inuu ka qaybgeli doono maamulkan shirkii uu ku baaqay xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka isagoona shisheeyaha caalamka ugu baaqay inay aqoonsadaan maamulka la baxay esisi khaatumo waxaan cod dheer ku sheegayaa in ssc khaatumo ay tahay deegaan iyo maamul soomaaliyeed oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya waxaan cod dheer ku sheegayaa in ssc khaatumo tahay deegaan iyo maamul soomaaliyeed oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya mana aha meel lagu muransan yahay ma aha meel lagu muransan yahay sidaa darteed dhammaan saaxiibada soomaaliya kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba waxaa waajib ku ah in ay si la mid ah maamulada kale ee federaalka maamulka khaatumo ula dhaqmaan dadka la socda siyaasadda soomaaliya ayaa tilmaamaya in booqashada xamse ee laascaanood ay ka dambeeyaan ujeeddooyin siyaasadeed oo ah in ra-iisul wasaaruhu safarkiisan uu yahay fursad uu ku muujinayo inuusan ahayn shakhsi awood la'aan ah balse uu yahay nin uu adeegsan kara awooddiisa siyaasadeed iyo maamul sida ugu habboon falanqeeyayaasha qaarkood waxay rumaysan yihiin in xamse cabdibarre uu doonayo in uu booqashadan uga faa'iidaysto sidii uu isugu muujin lahaa inuu yahay shakhsi saamayn ku leh siyaasadda soomaaliya taasina ay u noqoto mid uu isaga fogeeyo eedeymaha sheegaya inuu yahay asalmadoorshe aan wax saamayn ah ku lahayn maamulka villa soomaaliya booqashadiisa laascaanood waxay sidoo kale xiisad dagaal oo hor leh ka dhex abuuri kartaa maamulka la baxay somalilan ee uu hogaamiyo cabdiraxmaan ciro iyo kan la baxay e c c khaatumo ee uu majaraha u hayo firdhiye
ku dhowaada konton neef oo geel ah iyo sahay kala duwan ayaa qaar ka mid ah qabaa'ilka dega gobolka shabeellaha hoose ay ku wareejiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga jidaha hore ee dagaalka faahfaahinta qodobkaas waxaa inoo eegaya maxamed sheekh cali
waa mid ka mid a munaasabadaha geelwareejinta kuwada ugu heerka sareeyo markaad dhinac weliba ka egto iyo sida la iskugu soo dubriday xilli barqo ah ayaan ka amabaxay xarunta warbaahinta islaamiga ah alfurqaan ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya si aan ugu kurgalo una soo debiyo farxadda iyo waxyaabaha la halmaalo munaasabadan waxaan u jihaystay oo heegan u galay una qalab qaatay safar qaadan doono maalmo xidhiidh ah halkan sidaan uga xog warramayo waa deegaanka doomburaale ee dhacda duleedka degmada qoryooley safar saacado qaatay kadib oo aan soo marnay dhul kala duwan oo ay ku hortay nicmada alleh barwaaqada ka muuqata hindhaha u roon tahay daawashadooda iyadoona shimbiro kala nooca ah maqalkooda kugu soo dhacaya kuwaasoo ku tusaya barwaaqada halkan ka jirta nasasho iyo faakihaysi kadib waxaan u dhaqaaqnay hawshanii safarka ku saabsanayd waana xaflad ballaaran oo geelwareejin iyo sahay ah oo ka dhacday deegaanka maalintii jimcahaynu soo dhaafnay goob fagaare ah oo ku taala gudaha deegaanka doomburaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey dad aad u fara badan kuwaasoo aad ula dhacsan munaasabadda halkan ka dhacayso xoolaha nool iyo waxyaabaha kale ayaa waxaasiiskooda iskugu howlay beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo go'aansaday inay la garab istaagaan jihaadka ka socda geega soomaaliya oo maraya meel xasaasi ah beelaha hadiyadaha ku wareejiya xarakada al-shabaab ayaa gaaraya ilaa iyo toddobiy toban beelood kuwaasoo dhammaantooda wadadega gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya ogaas ibraahim maxamed nuur oo ahna qaybka nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka hadlay qaabka ay beelaha wax u bixiyeen wuxuuna isdurtaa kooban ku sameeyey qabaa'ilada waxyaabaha ay bixiyeen isagoona ballan ku qaaday maadaama uu ka tirsan yahay guddiga zaadkan ballaaran ee loogu talagalay mujaahidiinta ay ku simi doonaan maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose halkan waxaan ku bixinaynaa oo lagugu wareejiyey geel gaaraya afartan neef oo geel ah oo halkan taagan labaatan iyo toddoba neef oo ka mid ah toban iyo saddexna ayaan ku soo dhaafnay degmada toorterow haddeerna aan joogno qoryoole aan ku wareejinayno labaatan iyo toddoba neef oo geel ah ayaa halkan ku wareejinaynaa waxaan kaloon wareejinaynaa timir gaaraysa saddex boqol oo kartoon laba boqol iyo toddobaatan oo haddeer aan ku hayno halka aan fadhinno marka markii laisku daro waa saddex boqol oo kartoon oo timir ah allahu akbar waxaa kaloo halkan yaalla caanaboor oo kartooman ah labaatan iyo shan kartoona ikhwaani marka inta maanta ay bixisay halkan oo hoolaha ku bixisay waa toddoba iyo toban qaliil toddoba iyo tobankaas qaliil hana kala hoola badnaadaano hana kala hoola yaraadaano laakiin qolo kasta waxay dhiibatay in allaal intay tidhi ilaahay ku raali geli ayay dhiibtay oy nagu wareejisay waana kala wareegnay annaguna waxaanu gaarsanaynaa mujaahidiinta subuurta jooga dadkii ugu wakiilka ahaa ee degmada tan qoryooley tirada ummadda hoolaha bixisay waxaa ka mid ah jiido waxay bixisay xoolo fara badan geel leh timir leh waxaa ka mid ah beesha marifle waxaa ka mid ah beesha murunsade waxaa bixiyey biimaal ayaa hoolo fara badan bixiyey waxaa bixiyey sheekaal hawaal ayaa hoolo fara badan bixiyey begedi ayaa hoolo bixiyey darbano ayaa hoolo fara badan bixiyey gurgaato ayaa hoolo fara badan bixiyey waxaa halkaa hoolo fara badan ka bixiyey dir ayaa bixisay jilla ayaa timir bixiyey waalimey ayaa hoolo fara badan bixiyey shiilla ayaa hoolo bixiyey shabeelle ayaa hoolo bixiyey gaameyla ugu dambaysay qaar ka mid ah hoggaanka beelaha hadiyadaha kala duwan ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u warramay warbaahinta islaamiga ah alfurqaan aniga magacayga waxaa la yidhaa nuur maxmed nuur ibraahim ayaa la yidhaa waxaan ahay n qusumaha suldaanka beesha jiido waxaan ku wareejinay geela toban iyo kow neef oo geela ee, waxaa kaloo wareejinay konton kartoon oo timir ah ayaan wareejinay maanta waayahay inaad wareejisaan maxaa idinku kalifay
waxaan ugu kalifay gaalada inaan ummadda faquurta joogto gaalada la dagaalamaysa inaan u wadno oo wax oo zaad ah inaan u wadno oo jihaadka aan ku kaalmayno aan ku taageerno naf iyo maalba horey ayaan ballanqaadnay haddana inaan ku- oo arrintaas oo xoolahaas hoola aan ku darno oo jidkaas aan haynaan diyaar lanahay hoolaha saasa u bixinay jihaad ilahay darsiisa u bixinay kuusow aadan xasan
bal farxadaada ka waran maanta maadaama mujaahidiinta aad zaad iyo xoolo noolba aad ku wareejiseen faraxday aad iyo aad ayay u muuqataa si fiican aad iyo boqolkiiba boqol waa ka faraxsanahay si fiican maadaama haddaan nahay beesha reer jiido een, u bihinay wiilashayna mujahadiinta ah furunta joogaan een, geela toban iyo kow neef iyo caanaha iyo timirta oo maanta ji- safar iyo jiido bixisay aad iyo aad ayaa u faraxsanahay boqolkiiba boqol maanta een, farxaday mid lasoo koobo karo ma maxaa ah idinku kalifay marka maadaama in xoolo intaan leeg aad bixisaan waxaa nagu kallafay gaalada is- isbahaysatay diinta allaga soo duushay annagu walaalaha mujaahadiinta ayaa garabkiisnahay Een, waxaan dhahnay go-aan gaarnay in walaalahayna in garab istaagno wiilashayna furunta joogaan magacayga suldaan nuur xaaji saaq dhalayna Een, beesha ka socotay adig beesha aan ka socdo beesha mirfle waa beerweynta mirfle ee gobolka shabeelle hoose degta waayahay een, halkan maanta maxaa ka dhacay bal ka waran maanta halkan waxaa ka dhacay xaflad xoolo lagu wareejinaya lagu taageeraya mujaahidiinta bixinayana qabaa'ilada kala duwan ee soomaaliyada oo gobolka shabeelle hoose kala deg- degan
xafladana xoolo wareejinta iyo sahayda kale ee ka dhacday deegaanka doonburaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ku soo idlaatay jawi farxadeed oo aan la qiyaasi karin iyadoona beelahan toddobiy tobanka sheegeen inay xoojin doonaan isna garab istaagi doonaan naf iyo maalna ku bixin doonaan jihaadka ka socda geeska afrika oo ay wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab
hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan ayaa u hanjabay xamse cabdi bare oo ku sugan magaalada laascanood ee gobolka sool cali aadan ayaa faahfaahinta qodobkan inoo soo jeedinaya
cabdiraxmaan enro oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa u hanjabay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibarre wuxuu safarka uu ku tegay laascaanood ku tilmaamay mid aanay mas-uuliyad ka muuqan sida uu hadalku dhigay wixii khasaare ah ee ka dhasha socdaalkaas waxaa dusha saaran doona cidda soo dirtay iyadoona si buuxda ay u qaadi doonaan mas-uuliyaddaasi ayuu yiri enro oo ku sugan magaalada hargeysa waxaan u sheegaynaa beesha caalamka dadaalada aanu samaynaynay ee qaramaynta intaa dunidoo dhan way la socotaa laakiin waxaan u sheegaynaa safarka prime ministerka soomaaliya ee khayra mas-uuliyaddu ka muuqato wixii khasaare ka dhasha inay soomaaliya iyo ciddii soo dirtay ka mas-uul noqon doonto wixii khasaare ka yimaada safarkaas maqiiqa ah inay soomaaliya iyo ciddii soo dirtay ka mas-uul noqon doonto hadalka enro ayaa kusoo beegmaya xilli xaalad kacsanaan siyaasadeed iyo mid amni ay ka taagan tahay gobolka sool gaar ahaan magaalada laasacaanood halkaas oo ay dhowaan gaareen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka suuqa xoolaha ee degmada saakow ayaa laga dareemayaa firfircooni xagga ganacsiga ah iyadoona looga yimaado deegaano badan oo hoos taga degmadaas maxamed muudey abuumuslim ayaa qodobkaas inoo faahfaahinaya waxaan maanta barqadii booqday suuqa weyn ee xoolaha nool lagu iibiyo degmada saako ee gobolka jubbada dhexe waxaana hadafka shaqadayda ay ahayd in aan wax ka ogaado qiimaha lagu iibinayo xoolaha codbaahiyaha warbaahinta alfurqaan ayaana la dhex qaaday bulshadii halkaasi u timid in ay iibsato xoolaha iyo kuwa iibinaya intaba waxaana ugu horeyntii la kulmay mid ka mid ah dalaaleyda dadka u kala iibiya xoolaha oo muddana ku dhex jiray howshani magacii waxaa la dhahaa maxamed cali sheeney alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan ariga iyo looda intaan aan ognahay qaali waaye waa la dhoofinhayaa waxay u socdaan xamar ilaa iyo kenya intaa loo kala safrinhayaa hadda xoolaha qiimaay leeyihiin dadka baadiyada iyo dadka miyigaba waa la isku noolaaday nimcatul rabbi yaa la helay xoolahan lacag bay leeyihiin waa gartay neefka ariga oo maanabriimada ee imisaa la siiyaa waxaa la kala siinaa waa saddex miljin oo lacag soomaali ah haye suguntadana meeqaa la siiyaa waxaa la siinaa laba milyan laba milyan iyo saddex boqol laba milyan afar boqol saasaa la kala siinaya sidoo kale waxaan waraystay mid ka mid ah ganacsatada xoolaha dhuufiya isaga oona igaga warbixiyey qiimaha ay ku iibsadaan dhanka kalena sheegay in ay ka helayaan dhaqaalo fiican magacaygu waa aadan isaaq cali suuqa saylada sidii jilaalkii hadda waa kala duwan yihiin jilaalkii ariga waa iska roonaa qabobanaa hadda laakiin ariga si zaa'id u kacday ari maanta waxaan hadda suuqaan taagannahay ari laba milyan la gadaa jira milyan sagaal boqol ari la gadaa jira markii hore milyan toddoba boqol milyan lix boqolaa la gadi jiray maadaama nicmada ilaahay uu keenay isbeddel weynaa ku imaaday ariga xoolaha waxay ka soo galaan eriga saakow dhanka oo weelkaban xaggeeda dhanka qabowga dhanka maxay ahayd oo qeydcajiis dhulkan eriga ilaa gedo ariga wuu ku imaadaa maasha allah dhaqaalaha naga soo galo ilaahay mahadiisa nin kasto wuxuu gato wax buu ka raadiyaa nimaan meel cidlo ku dhimanayo ma jirto dhallinyarada yaryar oo meelaha tataagan oo dhaqaalo ku shaqaysta haysto waxaan leeyahay imaada sayladaha waxna gato waxna dhoofiista maadaama aad meelahaas ka fadhisaan ugu dambeyn waxaan goobta kula kulmay guddoomiyaha suuqa xoolaha degmada saakow kaas oo igaga waramay xaaladda suuqa waxaana uu tilmaamay in ay ku sugan yihiin amni iyo kala dambeyn aad iyo aad ayay u fiican tahay hadda waa markii hore hadda aryaraan way iska jirtaa laakiin ari waa qaaloowey qaal waay zaa'id waaye laakiin waxa waaye beeciis wuu iska fiican yahay dadka shacabku waxay keensadaan way u gudmaan daafaha kale tuulooyinka oo ku hadheeraysan ayaa laga keenaa oo inta badan ee baadiyada intaas dhana laga keenaa oo lo ku jira ari ku jiro saasaa laga keenaa ariga waaweyn dabaxda ah waxaa loo dhoofiyaa xamar oo waaweyn bariimada ah xaaladda nabadgelyo waa wax isbaalkeeynaya ma laha waa boqolkiiba boqol waaye wax wax hadda isfiilinayna ma laha maasha allah waaye dhegaystayaal intaa ayuu ku idin yahay warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu